alkasaayib al akhbaariye ayaa baahisay muuqaal ay ka soo muuqanayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo lagu qabtay dagaalka cuslaa ee ka dhacay magaalada masaajid algaduud ee gobolka shabeellaha dhexe muuqaalkan oo ah qaybta saddexaad fariimo ay dariyaan maxaabiista dagaalkaasi lagu qabtay ayaa waxaa ka soo muuqanaya maxbuus ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo lagu magacaabo axmed ismaan shariif kaas oo ka warramaya xilliga uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka anigoo ah magacayga axmed cismaan shariif ku biiray ciidanka labada kun labaatan iyo koodii bisha afaraad waxaana kala soo biiray muqdisho xamar degmada waa wada jir marka koorsad waxaa soo baxay iskool buliisiya labada kun labaatan iyo koodii waana la soo qaaday gobolkan shabeellada dhexaana la keenay saddex bilood afar bilood shan bilood markaa meelaha ka shaqeynay kadib waa masaajidka caligaduudana la keenay masaajidka caligaduudna waxaa nooga qabsaday dagaal oy mujaahidiinta soo qaadeen marka anigoo dhaawaca laiga tegay gacannamaa burbursan anigoo dhaawaca laiga tegay halkaasaa laiga cararay isagoo hadalkiisa sii wataa askarigan ka tirsan dowladda federaalk ee kasoo muuqday muuqaalka cusub alkataayib al akhbaariya wuxuu fariin u diray ciidamada dowladda federaalka shacabka soomaaliyeed iyo madaxweynaha dowladda federaalka ciidankan hadda kasoo tagay waa yaqaanaan waxaan fariin u dirayaa inaysan dib dambe usoo laabanin meeshaan qof walba gurigeeda ha joogto adduunyadeeda iyo shaqadeeda kala qabsato islaan lalama dagaali kara dheelaa madaxweyne xasan sheekh waxaan fariin u dirayaa dadka qaldiisa dhaaf dadka ka jooja qaladka waa tawar ma lahan awood ma lahan kitaab baa lala dagaali kara ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed la tashkiilinaya oo murahabaabinaya macnaha inay dagaal ka galaan islaan lalama dareeri karo islaan lalama dagaali karo marka waxaan dhehi lahaa qof walba gurigiina iska jooga qof walba macnaha hooy iyo aabba la jooga maalmihii lasoo dhaafay waxay alkataayib al akhbaariyaha baahinaysay muuqaalo ay ka soo muuqanayaan maxaabiis ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo diraya fariimo kala duwan kuna baaqaya in ciidamadu ay hubka dhigaan danahoodana raacdaan